war wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhuraadi hadalsan ee muqdisho qodobadaah maantaan idii haynana waxaa ugu waaweyn
taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka oo gaaray degmada galcad ee bariga galgaduud halkaas oo fariisimo ah cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka
qarax kiistay khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaanka cali heeleh oo u dhow degmada galcad ee gobolka galgaduud
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo kormeeray xerada ay ku jiraan ciidamada boliis militare ee ku taala jasiira
xildhibaanada labada kale ee baarlamaanka soomaaliya oo maalinta arbacada ah yeelanaya kulan wada jir ah
wuxuu badgalka muhiim ugu yahay dadka banaadiriga ka hor shirka sanadlaha ay qabsadaan oo warbixin aad warkeena ku dhegaysan doontaan
shir looga hadlayo hannaanka dibudhiska dibudhiska nidaamyada cuntada soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada muqdisho
wararka dibadda warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon
midowda yurub iyo dunuusiya oo heshiis ka gaaray ka hortagga qulqulka muhaajiriinta
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale door wanaagsan dhegeystayaal waa duhur isniina taariikhdan ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha toddobaad ee julaay sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu doorkaroona warkayga waxaana si wada jira idinkuga akhrinaya anigoo calaadin axmed iyo salebaan xuseen alcadaala isla salebaana soo saaray warkan iminkana kusoo dhawaada isagiiyo intaa ka faahfaahsan
aynu ku bilaabnaya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa gaaray degmada galcad ee gobolka galgaduud taliyaha ciidanka dhulka ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliya jenaraal axmed aadan ayaa gaaray degmada galcad ee bariga gobolka galgaduud halkaasi oo fariisin u ah cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka taliyaha ayaa kormeeray fariisimaha ciidanka isaga oo halkaasi kula kulmay saraakiisha hogaamineysa ciidanka xoogga waxaana uu ka dhageystay warbixino la xiriira xaalada ay ku sugan yihiin ciidanka iyo howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha ciidanka xooga ee ciidanka dhulka ee xoogga dalka ayaana ciidanka ku ammaanay guulihii ay ka gaadheen howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu qaaday dagaalamayaasha al-shabaab waxaana uu taliyuhu sheegay in ay u diyaargaroobaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab
dhanka kalena markaan haddii aan igno qarax khasaare dhimasho ah geystay ayaa ka dhacay deegaanka cali heelle ee u dhow degmada galcad ee gobolka galgaduud waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex dhalinyaro oo qaraabo ahaa goobjoogayaal ayaa dalsan u sheegay in qaraxan uu ahaa miinada dhulka lagu aaso oo haleeshay niman dhalinyaro ah oo saarnaa mootada laba lugaalida ee fekonta la yiraahdo waxaana halkaasi ku dhintay saddexdii dhalinyaro ah oo lagu kala magacaabi jiray yaasiin xasan shirwac maxamed shariif cumar iyo sidoo kale geedi maxamed afrax mid ka mid a ehelada dadka qaraxa ku dhintay oo markaasi la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in saddexda dhalinyaro ay markaasi geeriyoodeen mid ka mid ahna markaasi ama mid ka mid a a qaraabo salaan ugu tegay gobolka galgaduud islamarkaana u dhowaan safar u ahaa dalka koonfur africa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ayaa tegay halka uu qarax ka dhacay iyagoo goobta ka qaaday midadka dhalinyarada qaraxa uu haleelay kuwaas oo lagu aasay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud
dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa kormeeray xerada ay ku jiraan ciidamada boliis milataro ee ku daala deegaanka jasiira cabditaax muumin ayaa warkan sii dheereynaya
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo ay weheliyaan saraakiil ciidan ayaa kormeeray xerada ciidanka boliis militari ee ku taala deegaanka jasiira xeradan uu kormeeray guddoomiyaha waxaa ku wehelinayay saraakiil ciidan oo ka tirsan booliiska soomaaliya qaybta koonfur galbeed saraakiisha nisa ee deegaanka iyadoona ay gudaha xerada ay ku soo dhoweeyeen taliska saddex iyo labaatanaad ee guungaar ee ciidamada boliis militariya maamulka deegaanka jasiira iyo xubno kale guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare ayaa saraakiisha qaybahooda kala duwan waxa uu ugu digay inay isku dayaan inay dhacaan dhululka maadaama halkaasi dhululka ku yaala ay leeyihiin dad shacab ah waxaan uga digaynaa horta marka koowaad cid kasta oo oo shaqadaasi lu kula jirta in ay ka digtoonaadaan oo cidda aan ku qabanana aan la tiigsan doono la tiigsan doono dhanka cadaaladda sidoo kale dadka ayagana lagu gaaday barnaamijyadaasi lagu sameeyeyna waxaan ugu baaqaynaa inay ka digtoonaadaan aysan marnaba aysan qaadanin barnaamijyadaasi iyo dokumentigaasi been abuurka ee cabdilashideeyaha ama suuqa madow lagu bixinayo sidoo kale waxaa jiraan database oo koonfur galbeed guud ahaanteeda ay samaysay oo ah sabarlooga rasmiga ee koonfur galbeed dowlad goboleedka ay rumaysan tahay kaasoo leh database rasmiya oo xogtiisa ay ku keydsan tahay meel walbaoo la tagay iyo waqti walba ay noqotana la heli karo middaas ayaa dowladda koonfur galbeed ee go-aan ku gaartay inuu qof walba uu qaato ayadoo ay ugu horrayso oo deegaanada laga bilaabana ay ugu horrayso degmada afgooye oo mar hore ee horey uga bilaabatay deegaanka jasiiran uu hoos tago marka waxaan doonayaa qof walbaba oo doonayo inuu sharci rasmi u samaysto inuu kaga qaato in deegaanka jasiira maamulkiisa uu la xidhiiro kadibna maamulkii in magaalada afgooye ee degmada afgooye toos loola xidhiiro halkaasina uu iska diiwaangeliyo database ayadoo ku jirto ee naqshadii rasmigaana ay leedahay deeq cabdi jaamac oo ka socday ururka laba boqol soddolabaad guutada saddex iyo labaatanaad ee dable xooga dalka soomaaliyeed ee deegaanka jasiira ayaa dhankiisa ka hadlay amniga deegaanka iyo siday u sugeen ciidamada boliis militaria dalkoo dhan inaan amnigiisa ka shaqayno hadda meeshaanu joogno waa koonfur galbeed laakiin annaga waxaan nahay ciidan federaal ciidanku federaalka waddankao dhan buu ka shaqeeyaa waajibaadka saarana waxaa weeye inuu xasiliyo amniga wax kastoo amnigana ka soo hor jeeda ama dhib ku keenaya waxay diyaar u yihiin ay gacan bira ku qabtaan ay ka hor tagaan oo kow ka yahay cadowga waddanka ragaadiyey argagixisyada guddoomiya waad mahadsan tahay booqashada maanta nagu soo booqatay xerada ciidanka aad u korgelaysid xaaladda ciidanka iyo deegaankiisa kolley indhahagaad ku arki doontaa xerada kormeed kormeeri doontaa ciidanka waa arki doontaa deegaankana waa deegaanka haddee mas-uulka u ahayd deegaanku waa maamulkiisu waa shaqeeyaa laakiin waxaan rabnaa intaan in laga soo hormariyo in laga soo hormariyo oo deegaanka waxaad moodaa inuu deegaamada kale uu ka dambeeyo meel istraatiijiya oo wanaagsanna uu ku yaallaa oo hadda indhahoo dhan ay hayaan waxaan filayaa meeshan inay bedeli doonto caasimadda sida hadda magaranaysaa ay ka muuqato gabagabadii guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare ayaa ku ammaanay saraakiisha qeybahooda kala duwan sida boliis militaria iyo ciidamada nisa ee ku sugan gudaha deegaankaasi siday ugu qayb qaadanayaan sugidda amniga maadaama dalku uu ku jiro dagaal ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab idiin mahad celinaynaa waxaan idinkaga mahad celinaynaa amniga aad sugaysiin dadaalka aad wadiin howlgallada aad samaynaysiin ixtiraamka iyo tixgelinta aad shacabku u haysiin intaas kadib ciidan mar walbaba dhibaato ayaa ka dhacda laakiin dhibaatada ciidanka ka dhacda waxaa mas-uuliyaddeeda ugu sarraysa leh waa taliyayaashooda ciidan ma xumaadaa la yidhi balse taliyahoodaa xumaada marka taliyayaalka hadda ilaa haddeertaan waynoo ammaanan yihiin laakiin waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad amnigaas sii adkaysaan ixtiraamka aad dadka u haysaan aad sii adkaysaan aysan dhicin laalaabka kale oo ciidamada lagu aqoon jiray oo ay ka mid yihiin in dadkii lagu soo laabto in maamulka hawshii uu qaba lahaa oo mas-uuliyaddii uu lahaa inay ciidamada ay ka shaqeeyaan oo ay ka mid tahay dhulalkii in ay ciidan faragelinayaan oo leeyihiin dhulkan hebela iska leh dhulkan hebela iska leh hebelaan u fulinaynaa
waa tahay markaana haddii aan igno muxuu muhiim u yahay badgalka ka hor markaasi shirka sanadlaha ee samaystaan dadka reer banaadiriga waa warbixintan waxaa ku eegaya cabdisalaam juule shaakir
badgalkiyaa jiri magacis xoolihii waa alqalooya
waase wax dadku shaqooyin u ka lahayaan balse dadka banaadiriga ah maanta taas way ugu duwan tahay oo sanadkiiba mar subaxdan oo kale waxay sameeyaan wax loogu yeero badgal ama maayagal oo ah dhaqan soo jireen ah badda ayaana waxaa ku dabaashaa odayaal dhalinyaro carruur iyo haween sababta ugu weynna waxa ay tahay in maalintan gaarka ah ee iyagu badda ay ku dabaashaan maadaama maanta ay ku beegan tahay ciyaarta sanadlaha ah ee qoomiyadda banaadiriga kadib markii halkan lagu soo gebagabeeyey qur-aan akhris iyo ducooyin muddo toddobaada soo socday oo dalka iyo dadkaba loogu duceynayey halkan waa masjidka jaamacadda ee ku yaalla degmada xamarweyne ee gobolka banaadir waxaa halkan sidoo kale lagu soo gebagabeeyey qur-aan muddo toban maalin ah socday qur-aankaas oo loogu ducaynayey dadka iyo dalka dadka banaadiriga ah ee ku nool halkan sanad walba shir ayay qabsadaan balse shirta galabta ayay halkan ka dhici doontaa balse subaxdii wakhtiyadan oo kale waxay qabsadaan dadku wax loo yaqaano badgal ama maanyagal dadka ayaana badda gala kuna dabaasha waana caado ama dhaqan soo jireen ah waxaan la hadalnay qaar ka mida waayajoog hore kuwaasoo inooga warbixiyey badgalkan shirta iyo guud ahaan dadka banaadiriga ah ee shirta galabta halkan ku qabsan doona annaga sana walba haddii ilaahay kuwii osiraa saan hadda oo sannadan haddaba tomon beriya qur-aan la akhrinayo tomonkaas beri la akhrinayo hadda maanta waa la khatimooya maanta shurubkii waayo badgalkiyaa jiri magacis xoolihii waa la qalooya marka wa- sa- taariikhdaaneet haddii ni- taariikhda hataa haddii ni- haddii nii soo sheego lama taariikhda haddii kasoo qabtaan ku celi waxay bilaawatay haddii ilaahay isku huroon yahay masaajidkan intas dhisan yahay aan unuga inta deganeen waxaa la yidhaha jaamacadda xamar weyne marka had- sana walba hadda sanadan waxay kusoo aadi isniinay kusoo aadi haddii ilaahay ku huroon yahay ilaaha mahadle kulankaan oo kulan toban beriyaa khidma la soo akhrinay toban beriyaa qur-aan la soo akhri waa taariikh dheer oo heer banaadir oo ku dhaqmaan oo asliya la yidhaah asalka waay asalkii meeshaa xamarkaa ka yimid xamar waxa waaye afarta xamar cid la arko waa dacaysataa todobaberi toban beriyaa qur-aan akhristaan afarta xamar saasaa u degan tahay marka ilaahay afartooda waxaa ka dhigay walaal isku xiran mid ah
warbixintaasna waxay ugu dambeysay warkii warkiyaheena cabsanaan juula shaakir dhinaca kalena labada kole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa yeelanaya kulan wadajira gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka marwo sacdi yaasiin xaaji simatar oo welinayo ku-xigeenka laba- labaad ee golaha shacabka ee cabdulaahi cumar abshirow ayaa maanta shir gudoomiyey galfadhiga saddexaad kulankiisa sideedaad oo waajidihiisu ahaa qaybinta xeerka qoontaha ee ku noqoshada miisaaniyadda laba kun saddex iyo labaatan koorabka uu maanta ku furmay kulanka golaha shacabka ayaana ahaa boqol konton iyo laba xildhibaan maanta ajandihiisuna waxa uu ahaa xeerka qoontada moqo- qoon- qoontaha ku noqoshada miisaaniyadda laba kun saddex iyo labaatan waxaana gudoomiye ku-xigeenka ee koowaad ee golaha shacabka marwo sacdi yaasiin xaaji samatar ay ogeysiisay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya in maalinta arbacada ah ee soo socota uu jiro kulan wadajir ah oo ay yeelanayaan golaha shacabka iyo golaha aqalka sare
dhanka kalena markaan haddii aan igno wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay maanta soo agaanti ee, soo agaasintay shirweyne looga hadlayay tubaha qaranka ee ku wajahan hanaanka dib u dhiska nidaamyada cuntada soomaaliya shirweynahan qaran ayaa waxaa daafuray wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka axmed Ma- madoobe nuunow waxa uuna wasiirku u mahadceliyey wakiiladii ka socday wargoboleedka igad global network against food crisis iyo sidoo kale h d b oo markaasi qeyb ka ahaa waxaana axmed baashi ay markaas u dul istaagay een, dadaalada wasaaradda beeraha ee ku aadan dardargelinta hiigsiga qaran iyo dib u dhiska nidaamka cuntada oo markaasi waara kaasi oo adkeysi leh loona dhan yahay shirkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo afar beri ah waxaana jiri doonaa doodo badan oo ku aadan caqabadaha iyo fursadaha horyaala hanaanka dib u dhiska nidaamka cuntada ee u dambeyn markaas ugu dambeynna waxaa laga soo saari doonaa talooyin wax ku ool ah
socotaan saaxiibayaal waa raadiyaha dalsane muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda midowda yurub iyo dunuusiya ayaa heshiis ka gaaray ka hortagga qulqulka tahriibayaasha midowda yurub iyo dunuusiya ayaa kala saxiixday heshiis iskafar- isafgarad ah oo ku saabsan iskaashi dhammaystiran oo looga gol leeyahay in lagu in lagula dagaalamo socdaalka sharci darrada ah gaar ahaan dadka doonaya in ay u tahriibaan qaaradda yurub madaxweynaha midowda yurub ee ursula von der leyen ra-iisul wasaaraha holland mark reid iyo ra-iisul wasaaraha talyaaniga georgia Meloni- meloni ayaa wadahadallo cusub ee la yeeshay ee madaxweynaha tunisiya kiis sayid axaddii iyadoo tirada muhaajiriinta iyo qaxootiga ka tegaya tunisiya iskuna dayaya inay gaaraan yurub ay si aad ah ee, kor ugu kacday bilihan- bilahan lasoo dhaafay heshiiskan waxaa ku jira in la carqaladeeyo hanaanka ganacsi ee dadka waxtahriibiya xoojinta ilaalinta xuduudaha iyo kor u qaadinta xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya midowda yurub iyo wadanka tunuusiya oo dhac- oo dhaca waqooyiga qaarada afrika ra-isul wasaaraha talyaaniga ayaa madaxweynaha tunuusiya sayid ku casuumay shir caalami ah oo ku saabsan socdaalka kaas oo ka dhacaya ee ama kaasoo dhacaya ee labaatan iyo saddexda bishan julaay tunuusiya waxaa ku yaal goobo badan oo istaraatiiji u ah ee safarka badda oo ay deg- oo ay degsadaan ama ay aam- aadaan muhaajiriinta iyo qaxootiga u socdaalaya qaaradda yurub gudaana dhegeystayaal warkii duulaad kala socodeen raadi abdulsalim muqdisho wanaginta
wararka la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel